أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataayib al ikhbaariya ayaa galabta baahisay filim xiise badan oo si aad ah loo wada sugayey dowladda kenya ayaa xabsiga u taxaabtay boqolaal ruux oo ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen rabshado dhiig ku daatay oo ka dhacay dalkaasi mid ka mid ah siyaasiyiinta murtadiinta ayaa eedeen xooggan u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka laamuwa ee dalka kenya maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan kataayib al ikhbaariya ayaa galabta baahisay filim xiise badan oo si aad ah loo wada sugayey kataayib al ikhbaariya ayaa gelinkii dambe ee maanta baahisay filim xiise badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii barakeysnaah ee laba iyo tobankii bishan muxaram mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan filimkan oo la daawan karo muddo toban daqiiqo ah ayaa lagu arkayaa meydadka murtadiinta oo daadsan gudaha iyo duleedka magaalada iyadoona sidoo kale la arkayo firxadka maleeshiyaadka riddada ah oo cagaha wax ka dayeeya kadib markii ay ku dul shanqartay rasaasta mujaahidiinta haddaba filimkaasi iyo warbixin ku saabsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faafareebka ee caawa insha allah dowladda kenya ayaa xabsiga u taxaabtay boqolaal ruux oo ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen rabshado dhiig ku daatay oo ka dhacay dalkaasi warbixintaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya cali aadan cabdulaahi caliyare dalka kenya ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed oo sii adkaanaysa kadib mudaharaadyadii rabshadaha watay ee toddobaadyadii u dambeeyey gelgilay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi mudaharaadyaddan ayaa sababay in in ka badan kun iyo shan boqol qof lagu eedeeyo falal la xidhiira burbur hantiyadeed kicin dadweyne iyo weeraro ka dhan ah xarumaha dowladeed dadkan la xirxiray ayaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal ay ka mid yihiin burburinta hanti dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay gubista xarumo muhiim ah oo ay dowladdu leedahay iyo isku horimaadyo lala galay ciidamada booliska dalkaasi magaalooyinka sida nairobi kisumu mombasa iyo eldored ayaa si gaar ah u saameeyeen rabshadahan waxaana halkaas lagu xidhay boqolaal qof oo la tuhunsan yahay inay ka mid ahaayeen dadkii mudaharaadiyey inkastoo dowladda siliibiyadda kenya ay sheegtay inay la tacaalayso falal qalalaase ah haddana cabashooyin xooggan ayaa weli ka imaanaya shacabka kenya kuwaas oo ku eedeeyey ciidamada dowladda inay adeegsadeen awood xaddaaf ah oo lagu bartilmaamaysaday dadka mudaharaadiyey waxaa sidoo kale lagu soo warramaya in dad badan lagu hayo xabsiyada si sharci daro ah iyadoo qaarna aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen taasoo keentay cambaareen caalami ah iyo cabsi laga qabo in xaaladda ay kasii darto tani waxay abuuraysaa cabsi laga qabo sii socshada xiisadaha siyaasadeed iyo rabshadaha gudaha iyadoo shacabka iyo ururada sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay dalbanayaan isla xisaabtan buuxa aad baad u mahadsantaha caliyare mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa aadaan xooggan u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintaasi inoo eegaya iyadoo dulmiga iyo cadaalad darrada ay kooxda riddada ku haysa bulshada soomaaliyeed marba marka ka dambeysa kasii darayaan ayaa dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradku waxay walaac xooggan ka muujinayaan xaaladda liidata ee dalka uu geliyey murtad xasan gurguurte murtad cabdiraxmaan caynte oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo bandhigay heerka cadaalad darradu ay ka maraysa dalka tan iyo intii hoggaanka kooxda riddada uu qabtay murtad gurguurte wuxuuna carabaabay in dhibaatooyin ay ka mid yihiin eexda musuqmaasuqa iyo tuugadu ay haatan yihiin kuwo xargaha goostay qabyaaladda ummadda kala fogaysay wax laga qaban kara ma leh haddaan cadaaladda lasoo sixin sa- nabar aan kaas ahayn oo jira ma lahan waxna waa sababta waxna waa saamaynta anu waxaan ku mataalay bukaan cudurka tii bishada qaba oo maalin walba laga daaweynaayo qufac iyo qandho bukaankaas wuxuu u baahan yahay cudurka in laga daaweeyo maanta qof muwaadin ah oo shaqo soo heli kara ma laha qof muwaadin ah oo qandaraas soo heli kara ma laha qof muwaadin ah oo deeq waxbarasho soo heli kara ma laha qof muwaadin ah oo xataa adeeg aasaasiya soo heli kara ma laha maalin dhaweed ninaan qaraabana ayaa sheeke iga sheekeeyey waxay sheekadaas taabatay nuxurka cadaalad darrada dalkan ka jirta cadaalad darradu waxay dhashay waxa aan ugu yeero t six yah tuugaysiga tolaysiga takrifalka awoodda tuugsiga ajnebiga takoorka muwaadinka iyo tayaxumada dadka mas-uuliyiinta noqda taasay dhalisay murtadkan oo sidoo kale iftiimiyey hubantila'aanta baahsan ee dalka uu ku jiro ayaa geesta kalena ka shanqariyey hadallada hadaaqa ah ee ku dhisan beenta iyo marin habaabinta ee had iyo goor uu murtad gurguurta la hor yimaado bulshada soomaaliyeed laba kun iyo labaiyo tobankii bishaan oo kale julaay waddanka waxaa ka socda markaas olole doorasho ololahaas doorasho dadkii tartamaya madaxweyne xasan shiikha ka mid ahaa meeshaan aan fadhino horteeda oo biyaha fadhiistaan checkpointiga uu asagoo iyo asxaabtiisa ay isku xisbiga ahaayeen ayagoo funaanado cagcagaaran wata baaldina watay biyo ka dhuraayeen meeqa sano ka hor aheed saddex iyo toban sano ka hor aheed laba maroo madaxweynaha madaxweyne noo noqday biyihiina waay yaallaan meeshay noo yaallaan madaxweyneow niyow laba maraa madaxweyne noqotay saddex iyo toban sanaa joogtay halkii ugu yaraayo biyaha ahayd dayax gacmeedka iyo khayrka kale oo ka sheekayaysa noo dambeeyaane horta biyahan aan mari la'naha markuu roob yar nagu do ina adeero horta kuwaas naga daaweey qayladhaantan ka soo yeertay siyaasiyiinta riddada ee mucaaradsan kooxda villa soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli maamulka uu garwadeynka ka yahay murtad gurguurte ay dardar xooggan geliyeen dilka dhaca boobka barakacinta baahsan ee ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay gobolka laamuwe ee dalka kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar kamiin ah u dhigeen kolonyaha kufaarta saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada sankuru kuna sii jeeday magaalada kiyungaah ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya gaari mutabish ah oo kolonyada qayb ka ahaa ayuu qaraxa haleelay isla goobta ayuuna ku gubtay waxaa sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gaari cabdibile ah oo kolonyada qayb ka ahaa inta la xaqiijiyey bakhtiga waa kow iyo labaatan askari oo kufaarta kenya waxaana ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo isla kufaarta kenya ah waxaana suuragal ah in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu intaasi ka badan karo ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada abakool ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga ah degmada xudur ee wilaayadaasi warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abuxasaan الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار dowradan oo loogu magacdaray waqul rabbi sidnii cilma waxaa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana loo qabtay qaar ka mida macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka garasweyne oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxay dowradan macallimiinta ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna socotay muddo lix iyo toban maalin ah iyadoo ay ka faa'iidaysteen afar iyo toban macallin oo ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaankaas munaasabadii gabagabada u ahayd dowradan oo ka dhacday isla deegaanka garasweyne waxaa ka qayb galay culummo nuqabo iyo qaar ka mid a odayaasha deegaanka ugu horeyn sheekh aadanyare oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimad tawciya goobta ka jeediyey alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay mahadle subxaana wa tacaala ma ilaahayaan kama hadyaane nicmooyin shay fara badan oo nan kooba koran yaa ilaahay subxaana wa tacaala aan kama hadiyaan wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ilaahay haddii nicmooyin shay taraydaan ma kooba kortaan ma ilaahay aan kama hadiyaane tabaaraka wa tacaala xafladan oo khayrka badan oo ilaahay subxaana wa tacaala hanu waafay iyo gebagabadiya yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dowradaas yaa ilaahay aan kama hadiyaan subxaana wa tacaala intaas kudib walaalayaal si guud ma inis dardaaramaane ilaahay tabaaraka wa tacaala aniguna ku obsan yaa inis dardaaramaan mid ka mida macalimiinta dowladda loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii dowladda ay socotay iyo duruustii ay qaateen anoo macalimiintii dowlada garashiin hanka gebagabaabta kumad aha durusala kagaadi dhanka cageydada khud cageydata ka kumad haay may kala kumad haaye dhanka siirada urjuuza tulmiiya dhanka axaadiis arbaciina nawawiya dhanka fiqiga talkhiis sifa salaati nabi sal ly salam dhanka waybaha zuhdiga iyo raqaa'iqa manduumat ibn isxaaq tarbiyatulislaamiya laka gaadi fawaa'id fara badan yaa lakula kulmi duruus fara badan laka gaadi dowladaas dowla barakaysan maasha allahu eh wakta waybaa koobannahayti qaar ka mida macalimiintii ardayda ahaa ee dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكانت دورة لها ما بعدها فأنعم بالحديث عن دورة أخذنا فيها علوم الرحمن مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر ونقدم من هنا الشكر الجزيل والثواب العميم لإخواننا المرابطين في الثغور عملا بالحديث الشريف من لا يشكر الناس لا يشكر الله والله لولا الله ثم بتضحيات المجاهدين في سبيل الله لهدمت صوامع ومدارس ومساجد وبيع يذكر فيها اسم الله كثيرا الحمد لله إله يا مهدله اللهي القديم الأولي هري اللهي الباري أنك أبوري ثم مركز كدب صلاته إلهي أمانتس على المختار كل الدور هذي كرشي الله ويله وبعد انتاس كدب إلهي مركي لها كما هذي نبي صلى الله عليه وسلم لها كسلي كدب هاك قاضي siirata arasuuli rasuulka siiradiis qaaday manduumatan xaale eta tii laka gobyay la tixi muujajata alfusuuli fusuuliya tii laha ka koobi haal eta ugu dambeyn mid ka mida odayaasha deegaanka ayaa munaasabadda ka hadlay isaguna mahadda le kadib u mahadceliyey wilaayadii soo qabanqaabisay dowladan alxamdulilah ilaahay kama hadyaan ilaahagii dad muslimiin anay waali yaa kama hadyaan mahad ankooba maana yaan kama hadyaan uma baadisha intii arrintan haqalqaaliday meelsar ilaa haqaatid macalimiinta melkasta antii galanka la haytay af kujeysatay mal inaf i kujeysati yaanka mahadyaana ilaahay miisaanshow aakhira anka kaba kulay maalimiinta yoona ilaahay maalimiin khayr qabta kawaala hortaba dadaalayen ini dadaal horlala faro waranka faraasannu eed iyo eedahan dhowaayana wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sare u qaaday dowlaadka sharciga ah ee ay u qabanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada dowla sharci ay u soo gebagabaysay culummada iyo nuqabada wilaayada taasoo laga helay midho wanaagsan waxaana midhihii laga dhexlay dowlaadkaasi si weyn looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu